waxaan sharaf weyn inuu ah maanta inayna soo booqdaan warbdi ballaaran oo ka socda ururka midooda afrika gaar ahaan golihiisa ammaanka ee uu horkacaayo guddoomiyaha xilka haya ee muddadan oo ahna islamarkaana safiirka dalka aan walaalahanahay ee jabuuti u fadhiyo ururka midooda afrika sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxayna noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya marka qaybtaynii ayaa maanta ku soo aaday inayna soo maraan iyagoo aan iska waraysanayn xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlahan haddartaan inoo socdo saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii gaar ahaan marxaladihii ugu dambeeyey arrimihii doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka sharaf weyn bay inoo tahay inaad wafdigan inaanu soo dhoweyno inaan ka wada hadalnay haddana doorashooyinka mas-uulka taariikh soo socda inaad nala gulaysiisay musharaxiinta ka qayb galaya doorashada soo socota annagoo haddii aan nahay golaya amnigii afrika waxaan nin walba ugu yeedhnoo nidhi doorashadaasi si nabada oo xalaala haniigu dhacdo maxaa yeelay soomaaliya meeshay ka timidday ama laga keenay tobankaas sanee dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya unama degmadeenna oo dhan wala taabanaysa haddii xaggii dib loogu laamo iyo afrikaba markaa saa awgeed baan ayaan nin walba ugu yeedhnay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota inay ilaashadaan wayna doorashada socotaa inay dalkooda si gaara u ilaashadaan ay nabaddana ay xoojiyaan annagoo rajaynaynaa haddii aan nahay qolaya amniga afrika inay horumaray gaadho dowladda soomaaliya oo dhan meeshay dooniba kaga taallo soomaaliya wadda meeshuu doonaya ka joogo soomaaliya soomaaliya horowsa ayaan jecel nahay saa awgeed baan maanta ugu